halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti lix iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka caalamka waxaa idin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra ciidla nuur
qodobadaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah beesha caalamka oo cambaaraysay weerarkii ay al-shabaab shalayto ku qaadeen saldhigga ceelcadde ee gobolka gedo falanqayn ayaannu idinka haynaa
sababta ay isaga difaaci waayeen sababta keentay waxa weeye saddex shay ayuu ciidanka ku guulaystaa ama uu ku jabaa kow aqoonis uu dalki iyo dadki u leeyahay waa kow oo ku caawinayso laba sahan ama xog dhab ee markaad haysato marka aad haysato ciidan kalsooni qaba
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan xubno ka tirsan jaaliyadda jabuuti ee dalkan maraykanka oo shalay ku hor mudaharaaday aqalka cad ee dalkan maraykanka
doorashadii oo wakhti kooban ay ka hadhay uu rabo wixii dhaqdhaqaaqay iyo mucaarad iyo inuu wada xidhxidho sidaa awgeed ina aan diidannahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga amisom ay ku lahayd magaalada ceel cadde ee gobolka gedo madaxweynaha soomaaliya ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa mid fulaynimo ah waxaana uu sheegay inuusan marnaba hakin doonin howlgalka dalka looga sifaynayo al-shabaab siduu hadalka u dhigay madaxweynaha ayaa tacsi u diray dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyatta iyo heladii ay ka geeriyoodeen askarta dalka kenya dhinaca kalena shan iyo tobanka wadan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo saaray cambaarayn xoog leh oo ka dhan ah weerarkaasi waxayna sheegeen inay si buuxda u taageersan yihiin howlgalka amisom inuu ka miro dhaliyo waajibaadkooda soomaaliya golaha ammaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in kuwii ka dambeeyey weerarkaasi sharciga lala tiigsado waxayna ugu baaqeen dhammaan dowladaha inay fuliyaan jibaadkooda kaga aadan arrintan golaha maanka qaramada midoobe ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagaga hortegayo laguna cadaadinayo ilaha dhaqaaluhu ka soo galo al-shabaab iyo koox kasta oo argagixisaha oo ku sugan soomaaliya sida ay sheegeen golaha ammaanku
ciidamada ammaanka ee dalka burkina faso ayaa xoog ku galay hotel kuwa raaxada oo ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta gaar ahaana reer galbeedka ee booqashada ku taga magaalada wagaduuga ee dalkaasi burkina faso caasimadeeda halkaasi oo looga shakisan yahay in koox mintidiin islaamiyiinihii ay ku haystaan dad ay afduub ahaan u qabsadeen ma jirto war xaqiijinaya inta qof ee weerarkaasi ku dhimatay balse wararka laga helayo goobtaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan qof ay dhinteen in ka badan shan iyo toban kalena ay dhaawacmeen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa sheegay in howlgalkaasi uu sii socon karo muddo dhowr saacadooda islamarkaasina lagu howlan yahay in la ogaado tirada dhabta ah ee ragga weerarkaasi soo qaaday urur gudaha ka dhaqdhaqaaqah oo lagu magacaabo aqim oo la xidhiidh la leh ururka alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku sheegaysaa wasaaradda difaaca ee maraykanku ay sheegaysaa in laga yaabo in xubno ka tirsan milatariga maraykanku ay hoteelkaasi ku sugnaayeen
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america sida haddaba aad warkaba ku maqlayseen golaha maanka ee qaramada midoobay midooda afrika dowladda soomaaliya iyo weliba kenya ayaa dhammaantood si xoogan u cambaareeyay weerarkii maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ceel cadde ee gobolka gedo halkaasoo ay ku dhinteen tiro badan oo ka tirsan askarta kenya al-shabaab ayaa qabsaday saldhigga sidoo kale waxay rarteen hub kala duwan haddaba waa maxay caqabadaha haysta ciidamada nabad ilaalinta amisom su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan waxaan wax ka weydiiyey korneyl maxamed ibraahim guuber oo hore uga tirsanaa ciidamadii milatariga soomaaliya haatanna ku sugan london ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha u keenay guuldarrooyinka istaba joogga ah howlgalka amisom ee soomaaliya sababta ay isaga difaaci waayeen sababta keentay waxa weeye saddex shay ayuu ciidanka ku guulaystaa ama uu ku jabaa kow aqoonis oo dalki iyo dadki uu leeyahay waa kow oo ku caawinayso laba sahan ama xog dhab e markaad haysato marka aada haysato ciidan kalsooni qaba oo dagaalkaasi ay ku jiraan ay daacad ka e oo ay dhab ka tahay oo wax ay ku dagaalamayaan in ay xaq ay tahay ay ogsoon yihiin ciidankaas la dagaal gelinaya saddexdaa baa lagu guulaystaa haarun okay ciidanka meeshuu ku xaraysan yahay lagama yaabo inay magaalada intay tagaan ay ku dhex maaragtay qaxweeyaan xog ay ka helaan xogtii ay magaalada kula soo ibaalki xarihay kula soo noqdaan ayagoo xog haysta ma awoodaan waa dad meel ku xaraysan oo magaaladaas ayada xog kama hayaan kontaato ma laha ayaga iyo shacabki laba sahanka ay dirsanayaan oo xogta u keeni lahaa ma jiro oo aniga sidaan aaminsanahay xaqiiqdii dhabtee waayo markii ciidanka kan la soo weerarayo cirka soo dhac maaha ciidankan iyo hubka lagu soo weerarayo iyo waxa la diyaarinaya meel baa lagu diyaariyey aniga desembi haddaan kuu soo qaado galdogob ayaan taliyigu tukaha war dheer markuu cadowga soo maraaya ayaa lii soo sheegi jiray waan diyaarigaroobi jiray barke dadkii ayaan la lahaa maaragtay kontaata waa gartay waxaad ii sheegtaa marka ciidankani way hubaysan yihiin taangiyey wataan hub kaloo culusay wataan xeray ku xaraysan yihiin dhufaysaa u qodan tiradoodu ma yara marka ciidamo ordaya oo lug ku socda inay hareeraha ka soo galaan xeradii kabacdiina ay jabiyaan ciidankii ku jiray inay sidaa dhibta yarla u jabaan maxaa suuro gelin kara ciidan markuu meel degan yahay horeyna waa u sheegay haddana waa ku soo celinaya ciidan xaridiisa looguma yimaado ciidan wuxuu leeyahay awalan korjoogto wax liira uu leeyahay awal horta dabada wuxuu la gelayaa dhan aan laga soo weerari karin ama dhankaas asaga weli ha ka xiga ama meel buurra ha ka xiga ciidanka horta dabada meel la gelayaa foronta lineka ama hortiisana wuxuu leeyahay korjoogto wax la yidhaahda korjoogtadaas iyo cadowga ishelaya cadowgaas iyo korjoogtada markay dagaalamaan nimankaa korjoogtade waxay haystaan hub ay kula dagaali karaan iyadoo ay ku xiran tahay ciidanka ay korjoogtada u yihiin ay muddo kula dagaalami karaan ilaa xerada ay diyaar garowdo oo ay mataqaanaa maaragtay waa gartay askartii hurdaysay ama nasanaysa ay diyaar garoobaan waa gartay marka ciidankan aan ka hadlayno ciidamadan amisom ee lagu qaybiyo waddanka saldhigyadan yaryar ee waddanka gudihiisa waxaa laga yaabaa saldhigiiba ugu badnaan laba boqol oo askari inay joogaan marka laba boqol oo askari saldhig ay joogaan ma isku qaybin karaan kuwo gudaha ku jira iyo kuwo kor joogto ah oo ciidankii korka ka ilaaliya iyo kuwo sahana iyo kuwo maaragtay jiidgooyin dhiga intaa ma isku qaybin karaan haddii ay soo weeraraan tusaale ahaan sida hadda la sheegayo saddex boqol ilaa afar boqoloo nin oo hubaysa okay horta awalan sideedaba markii ugu horeysaba ciidanka ilaahu uu boqol ahaada ilaahu konton u ahaada ciidankan waa korjoogto inuu leeyahay xabadda ay ka bilaabato qaraxa uu ka bilowdo islamarkaa ayadana waxay ku xidhan tahay hadba meesha ciidankaas ayada la geey ayay ku xihan tahay tan kale harun markii ciidanka kan la soo weeraraya oo afar boqol oo nin ay soo weerarayso afartan boqol oo nin cirka kama soo daadan baarashuud kama soo daadan afartan boqol oo nin labada mataqaanaa intaas maaragtay baabuur oo qarxanaysa xaggee lagu diyaarinayo aaway sahankii aaway korjoogtadii waayo xiriir lama laha nimankan dalkina caawin maaya dadkina caawin maaya wax caawinaya ma jiraan waay waxaad ii sheegtaa marka istraatiijiyadii amisom ee waddanka oo lagu baahinaya awooddii dowladda iyo dhulka laga qabsanaya al-shabaab siday hadda tahay saddexdii weeraree waaweynaa ugu dambeeyey leego jannaale ceel cadde oo shalay ahayd ma la dhihi karaa istraatiijiyadii amisom way guuldaraysatay asultumada way fashilantay waa xaqiiqa way fashilantay waayo magaalo ma aha meeshan waa banaankaa laisula baxay banaankaa la joogaa banaanka haddii lagaaga reey macnaha waad fashilantay ma aha magaalo magaalo laguma kala guulaysabay soomaalida mataqaanaa yani maaragtay dagaalka waa istraatiiji military oo maaragtay datorina military wey laakiin hadda banaan baa la joogaa ceelcaddo waa banaan leega banaan bay ahayd halkaas mataqaanaa magaceeda maxay ahayd ishek janala banaan bay ahayd way fashilantay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa korneel maxamed ibraahim guuber oo ku sugan magaalada london khadka telefoonka ayuu igu warramayey waxaana uu ka hadlayey istaraatiijooyinka ama ama caqabadaha dhinaca milatariga haysta ciidamada amisom ee ka howlgelaya soomaaliya halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
ilaa sodomeeyo qof oo ka mida jaaliyada jabuuti ee maraykanka ku dhaqan ayaa shalayto dibadbax ka hor sameeyey aqalka cad ee magaalada washington d c iyaga oo ku qaylinayay halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha iyo dowladda jabuuti iyo dadkii dhawaan dilkii dhowaanta ka dhacay caasimadda jabuuti dadkan ayaa dowladda ku eedeeyey in ay ku tumanayso xuquuqda islamarkaana aanay ogolayn in ay jabuuti doorasho xor iyo xalaalihi ka dhacdo wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere ayaa dibadbaxaasi tegey islamarkaana dadka banaanbaxayay aragtidooda weydiiyey
waan jirnaa waan joognaa meel kastoo iran jabuuti joogaan waan jirnaa waan joognaa xaqayagaa rabnaa ismaaciil cumar xaqayaga ugama tanaazulayno walaal magacaaga iyo gobolkaad ka timid waad mahadsan tahay magacaygana waxaa laydhahaa ismaaciil abtidoon waxaanan ka imiday magaalada seattle ee gobolka washington state in aan xasuuqii koob iyo labaatankii december ee labadii kun iyo shan iyo tobankii waddanka ka dhacay ee dad walaalahayo reer jabuutiya halkaa xaqdarro ay ciidankii qaranka siday ay walaalahood u quuran inay xabad la dhacaan inaan ka biyo diidno iyo caburista uu kala jiitaliya ismaaciil cumar geelle ummadda reer jabuuti ku hayo doorashadii oo wakhti kooban ay ka hadhay uu rabo wixii dhaqdhaqaaqay iyo mucaarad iyo inuu wada xidhxidho sidaa awgeed ina aan diidannahay oo walaalaha iyaga reer jabuuti ee dalka joogaan taageersannahay inaan u muujinno taasaa aqalka cad hortiisa maantana keentay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaa la yidhahdaa cabdi cabdilaahi waxaan ka imid denver colorado
waan gartay waxaad hor joogtiin aqalkii caddaa ee maraykanka ee waa maxay ujeeddada ugu dambaysa ad ka leedihiin dibadbixina
waxaa horta marka hore waxaan leenahay horta waxaan sala- waxaan u tacsideynaya dhammaan horta dadkii ku dhintay muxuu ahaa een, eh, xasuuqii ka dhacay ko ilaa tonkii december Eh, midda labaad waxaan rabnaa inaan nii sheegno oon soomaali u sheegno weyn ummadda oo dhan ismaaciil cumar waxa weeye waxaa laga rabaa ma aha soco keliya waxaan ka rabnaa inuu noo ahaado dariiq furan oo wax dhaxalgala inuu ka reebo waddanka uu sameeyo ninkaasi waxa la yidhaahdo sini doorasho xalaal ah oo xor ah inaan ka rabnaa waa kayo waan gartay aqalka cad imaanshihiisa maxaad ka rajaynaysa waxaan ka rajaynayna inayna maqlaan inayna maqlaan aan mesaajka aan tabinayno fariinta aan tabinayno walaal magacaaga iyo gobolkaad ka timid nimcaa la yidhaahdaa aniga waxaan ka imiday maine gobolka maine baan ka imiday waxa ugu dambeeyay aan leenahay waad gaadhaysiin waa fair election kii dadka reer jabuuti baan nahay meel kastoon joognana asia ilaa africa meeshaan doonnaba aan joogna codkiinii baan nahay and don't give up ha caajisina annaguba nigama caajisayne magacaa ee, xageesa ka timid ahlan wasahlan waxaa la dhahaa cabdiraxmaan cali waaberi waxaan ahay nin qoraala critic journalist een, halkan magaalada washington jooga oo ka shaqeeya jaamacadda george washington university oo department ka dhiga af- afka ajanabiga Ha, afkee digtaa faransiiska suugaanta iyo filinka farans- faransiiska wallaahi haddii runta la sheego sanadii horena waan joognay meeshan waa marlabaadkii waxaan nimidnay iminka intana in sanad iyo badh gaadhaysa waxaan ka rabnay inaan wey inaan uh, ogeysiino dadka ummadda mareenka ama qaas ha noqoto dowladda mareenka hadday noqoto state departmentka hadday noqoto senatka congresska inaan waxyaabaha ka xun ee ka socda jabuuti ee uh, fiicnayn aan u fiicnayn iyaga aanan u fiicnayn shicibka jabuuti inaan ogeysiin aan dooninay Uh, waxaan shicibka reer jabuutina u u diraynaa inaan nahay dadka dibadda jooga inaan diyaar u nahay inaan uh, dadaalkayna xalka ka wadno magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed jaamac maxamuud ku magac dheer maxamed jaamac baraaley waxaan ka yimiday new york magaalada new york city gobolka new york in aan horta marka ugu horeyso cambaarayno xasuuqii ka dhacay bulduqo een xasuuqaas inuu dhacay oo adduunku u ogaado siiba gaar ahaan dowladda maraykanka aqalka cad madaxweynaha guriga madaxtooyada maraykanka iyo shacabka maraykanka inay ogaadaan een xasuuq xun in aan dadkii jabuuti ee deganaa maraykanka aan soo ururinno aan meel iskugu keenno ay ku mudaharaadaan ay la hadlaan een siyaasiyiinta maraykanka
codadkaas waxay ka mid ahaayeen qaar ka mida jaaliyadda reer jabuuti ee waddankan maraykanka oo shalay ku hor banaanbaxay aqalka cad ee dalka maraykanka dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda jabuuti ee waddankan ayaa iyagu ku gacan sayray banaanbaxaasi iyo araada ay gudbinayeen dadkaasi aad hadlayaad maqlayseen aad maqlayseenba sahre cidla nuur ayaa khadka telefoonka ee washington d c waxaa kula xidhiidhay ciise daahir buraale oo ah qunsulka safaaradda jabuuti ee washington waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko banaanbaxa dhacay shalay
de washington baa kula joogaa adun baa kaa maqlayaa taasi waa waxay kutusaysaa dadka maysa midaynayn dad sidaa u fara badan ahayn because hadday mudaharaad weyn tahay oo dad badan ay jiraan waa la ogaan lahaa waxay leeyihin madaxweynean ka dacwoynayna wax weyn madaxweyne lagama dacwoyn laakiin dee dowlad baa jirta meesha haddaad wax ka hadlayso waa inaad dowladda ka hadasho waxay leeyihin waxbaa la laayey oo dad baa la laayey taa mowqifka dowladdu horey u sheegtay siyaarada la samaynayo qolo walba loo ogolyahay xataa waxaa loo ogolyahay dadku inay mudaaharaadaan inay raayigooga dhiibtaan laakiin markii ay yidhaahdeen dadku waxaan samaynaynaa muxuu ahaa sheekh baan u samaynaynaa diyaaro waxaa la yidhi waar meeshaad ku samaynaysaan meel waa way iska yar tahay marka meel ku habboonna maaha marka odayaashii baa lala hadlay odayaashii dhaqanka odayaashii waxay yidhahdeen waan waaya way qaateen raayigii raayigii dowladda subaxnimadii baa loo yimid waxaa la doonaya inaad taambugiyi iyo mucaawinihi wax la siiyo rag baa habeennimadii siyaasiyadeeyey marka dad hubsita ayaa soo dhex galay askartii way weerareen askartii way isdikaaceen dhibaataa meesha ka dhacday xaggana dhaac ilaa konton askari baa la dhaawacay oo qaar aada dhaawacooga halis u yahay xagga kalena waxaa ka dhintay ilaa iyo toddoba qof meelahaasaa ka dhintay because haddaad siyaasad rabto waxa weeyaan inaad xisbi xisbigaagu inuu ajada yeesho waa gartay marka inkasta oo mas-uuliyiin ka tirsan wasiirada dowladda jabuuti ay arrintaasi jawaab ka bixiyeen hadda waxba kaga noqon mayno hase ahaatee adiga wax dowladda maraykanku arrintaa kula soo socodsiisay ma jirtaa oo ay ku wargeliyeen dad reer jabuutiya inay yimaadeen washington oo ay ku mudaharaadayaan adu waxaan adun baaba kaa maqlaya inay mudaahara jiray ama inay mudaahara dhacay adun baaba kaa maqlaya because hadduu mudaaharaadku mudaaharaad weyn yahay oo dee waxa planida ay tahay de wiig horteed laba wiig horteed waxbaa laga sheekeeya marka iminku mar hadda kaa maqlaya inay mudaharad meesha la sameeyo waxyaabaha ay inta badan ay dadku ku celcelinayeen waxaa ka mid ahayd in dadka la laayay ay tiradoodu toddobadaa qof ee adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee jabuuti dowladduba ay sheegayaan ma jirtaa tiro intaa ka badan oo ku dhimatay ismaandhaafkii ka dhacay siyaaradaasi dowladdu dowladdu dowladdu inta ay sheegtay waxa weeyaan toddoba qof inay ku dhinteen xaggan askartana dad badan laga dhaawacmay oo dhibaata meesha ka dhacday wax la qarinaya maa taas waan gartay eedaha kale ee ay soo jeedinayaan waxaa ka mid a inaanay jabuuti suurtagal ka ahayn in doorasho xorihi ay ka dhacdo oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo dowladdaba waxay ku eedeynayaan inaanay u ogolayn xisbiyada kale inay la tartami karaan arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa mudane qonsul waxa weeyaan axsaabtoodu way way ka furan tahay meesha oo waa kuwan isbaahaysiga way shiraan isbaahaysiga intaa xisbiye oo mucaarida ayaa shiray taas waxay kutusaysaa axsaabtaasi inay wax jira yihiin dakana waxa weeyaan jabuuti waxaa la ogol yahay inuu qofka xataa keligii isagoona xisbi ka socon inuu soo dhigan karo muxuu ahaa madaxnimada ama electionka soo dhigan karo marka ama mucaarad ha noqdaan ama shaksi ha noqdo wuxuu xaq u leeyahay inuu soo dhigto doorashada marka qof loo diidayo ama qof moogtahay laakiin qofka dhiganaya waa inuu ummadii soo jiidan karaa
kaasi waxau ahaa qunsulka safaaradda jabuuti ee washington ciise daahir buraale uu warramayey sahre ciidla nuur
dhawaad siddeetan qof oo soomaaliya ayaa sheegay inay ka dareereen shaqadii ay u hayeen kambani soo saaraa qalab kala duwan oo ka mid yihiin cagafcagafyada loo adeegsado nadiifinta barafka iyo nadaafadda kaleba oo lagu magacaabo irons oo ku yaala magaalada green bay ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka shaqaalahan soomaalida ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa sheegay in sababta ay uga tegeen shaqadoodu ay tahay in lagu wargeliyey inaanay salaada tukan karin xilligeeda iyada oo shaqada ay socoto qaar ka mida shaqaalahaasi oo v o eda u warramay ayaa sheegay in markii hore xilliga salaada ay soo tukan jireen balse maalintii khamiistii la iskugu yeedhay laguna wargeliyey in ay mamnuuc tahay in ay shaqadaasi ka baxaan oo ay salaada soo tukadaan waxaana lagu wargeliyey sida ay sheegeen inay salaada tukan karaan xilliyada dhextaalka ah amaba nasashada gaaban ay ku jiraan qaar ka mid a shaqaalahaasi iyo mas-uuliyiinta bulshada soomaalida ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horeyna waxaanu weydiiyey mid ka mid a magaciisa inuu noogu bilaabo
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa ibrahim cabdi maxamed kamariga u shaqeynaya arons baa la yidhahdaa arons company magaalada waxaa la yidhahdaa green bay wisconsin baan joogaa aniga kamariga muddo sideed baan ka shaqeynaya hadda waayo maxaa dhacay marka waxaa dhacday de intii hore dhan salaada waan tukan jirnay waa nala ogolaa Eh, markii nala hayarayo salaada waa nala ogolaa waxba dhibaato ma jiri jirin kol keliyaatan ba hal maalin baa inta nala shiriye nala yiri bishan shan iyo labaatankeeda wixii ka dambeeya sharci baan samaynay salaada ma tukan kartaan waxaan ka ahayn waktiga breega mooyeene marka waxaan ka codsanay inayna siiyaan janis ama aan shaqo kale ku raadsano ama aan breega ay nagala baxaan eh, jeegagayaga eh, muddo toban daqiiqadood ah ay ay ka goostaan banjigeena marka way naga diideen waraaqadii la siiyay in employment oo aan ku codsanno dareera bayna dhaheen waan gartay marka een, ma idinkaa eh, mudaharaad iyo sameeyey oo oo maaragtay shaqada yidhi haddaan salaadana loo ogolaanaynin shaqayn mayno mise iyagaa si toosa idinka joojiyey inaydaan sii shaqayn iyakaa warcad waxay keeneen ciddii hadda baxaysa ee baxaya waraaqadahan ayaan siinaynaa oo waa bixi kartaan En ciddii xataa joogaysa ee joogayana shan iyo labaatanka bisha meeshii lagu gaadho wax salaad aan kambaniga ma aqbalayno marka iyagu warcaday noo sheegen waraaqadana way sii diyaariyeenba marka marka waa shan iyo kaas oo labaatanka dareera bishaad ka lahayd.
hadlaysaa waa bishan janawari aynu ku jirno waa bishan january shan iyo labaatankeeda weeyaan waan gartay marka een, tirada shaqaalahaynu imisa ahaydeen adiga isku soo duduub sideetan waanu dhannahay siddeetanku markaa ma wada rag baa mise waa rag iyo dumar waa rag iyo dumarba waan isku dhex jirnay siddeetankiniiba ma saasaad ku soo dareerteen hadda deetankayagiiba kol keliyaata lama sheegtibaada labadiiba waa laiskugu keenay xeraa laiskugu keenay waa loo qudabeeyey gaadhiyaasheedii waan istaaranay waan ka dhaqaaqnay marka maanta tvyaasha iyo oo dhan baa laga daawanayaba wararka waan gartay marka een, ma markii u horreysay ee sidani dhacdaa mise horaa laydinku sheegay inaydan een, haddii aad digniin baa hore laydin siiyey wax alla wax digniin oo loo sheego ilaahay abuurtaaba yaraatee ma jirto waa waa kol keliyaatan baa loo wada yeedhay warbixinta waxay damaqsan yihiin unbay unbay u sheegeen dadka waan gartay marka een, bal ii dhiib eh, inanka kale ee aad wada shaqaynayseen ee kugu dhow Ah, daahir daahir baa la- waa kanay layda magacayga daahir maxamed mahad eranis waxaan ka shaqaynayay afar afar bilood nin waxaan anigu xaas badan oo ilmo badan ay ka dambeeyaan halkay joogaan carruurtaadu halkanay joogaan green bay waan gartay shan ilmood baa ii joogay iyo hooyada green bay aniga oon digniin la isinin oon waxba la isinin baan inigo salaada ma tukanayso waan gartay sidii baan kaga soo dhaqaajin oon kaga soo baxnay miyaad wada tashateen oo waxaad tirahdeen aynu iska baxno mise danbaaba idin wada tidhi oo saasunbaad ku qulqusheen ma nin walba wallaahi cid tashatay male markii arrintana loo soo jeedin nin walba maskaxdiisa wuxuu iska go'aansaday inuu baxo bannaankaanu soo wada baxnay waan gartay daahirow ma laga yaabaa in markaa idinku aa ku dheeraateen waktiga fasaxa oo intaad tidhaahdaan salaad baanu soo tukanaynaa aad wakti dheeraada oo aad u tiro badan aad kusoo lumisaan banaanka taasina ay keentay markaa in shaqadii ay socon weydo oo go-aankan laydinku soo rogo may may may may ma jirto waxaas ma mar quraad wada baxdaan oo aad salaada u Ay.
dareertaan mise midba marbuu soo tukada maya ee midba mar buu soo tukadaa ama intaan soo tukanaynina kakalaha shaqada kale sii qaba aniga ibrahim xataa isku meel baan ka shaqaynaa labada shaqo anina isku sii qabana korkuu midi soo tukanayo shaqada maxaa ka qaban jirteen een, intii siddeetankiina qof ku dhowaadka ee maanta shaqada laga caydhiyey Ma- de waa qaybo badan bale annaga waxaanu ahayn qaybta bayntiga aanu ahayn Rinjiga?
wax rinjiyeynta qaar mashiin operator bay qaabilsanaayeen oo birey soo saarayeen ma laydinku beegi karaa markaa xilliga salaada inaad xilliga laydinka dhiga berigiina biriiga haddii salaada naloo siiyaa dee saacadii biriiga moogta iyo salaadii iskuma soo hagaagayaan laakiin haddii berigaaga lagaaga dhigo salaada duhur oo kale xilligeeda ka waran anytime haddii biriiga waktigii salaada ay ku aadantahay naloogu hagaajiyaa hahee waan weydiinaa way diideen waan gartay marka eh, ma ma soomaali keliya ka shaqaynaysa kambaniga mise dad kalena waa idinla shaqeeyeen oo dad kale ah maya maya ee soomaali baa islaamka aduu nin oromaa nagu jiro waad mahadsan tahay waxaan la hadli doonaa een, aadan aadan hurre aadan eh, walaal soo dhowow adigu bal iiga waran eh, ma waxaad ka tirsan tahay mas-uuliyinta jaaliyadda soomaalida anigu waxaan ka mid ahay dadka green bay horta degaanka u ahaa ee muddo muddada badan hadda deganaa waxaan intaasna waxaan ka inta badanna waxaan ka mid ahay doodayaasha magaalada ee wixii s- dhibaato ee dadka magaalada degan lasoo kor kusoo kordha dadka inta badan maaragtay loo soo cawdaan ka mid ahay ee dhibaatada dadki sidii aan uga xallin lahayn ka hortaga xaaladdan waa xaalad wallahi aad iyo aad bay noo wax yeeshay wax badan noo yeeshay hadda sababtoo ah dadkii markay shaqo heleen ayay magaaladii degeen oo toddobaatan iyo shan qof adigu ilaa siddeetan qof oo soomaaliyu meesha ay shaqo ka heleen dee waxaa ku nool siddeetankaa qoys oo caruurtoodii iskuullada dhiganaysa oo dhakhtaradii tegayaan oo magaaladii degan oo guryo karaysanayaan marka taas waxay noo ogolaatay inay dad badan oo magaalada kusoo guuraan oo magaaladii degaan ka dhigtaan laakiin hadda waxay lagu qasbaysaa ma haddii ay dadkii shaqadii waayeen inay dadkii magaaladii ka guuraan oo ay magaaladii sideedii hore kusoo noqotay ay cidlo lagu noqoto laakiin de waxaan ku talagelaynaa in sidii aan ugu raadin loogu raadin lahaa looyaro iyo dadkan de dad u dooda oo shaqooyinkoodii anigu kambani baan u shaqeeyaa salaadeyda waa la igoliya waan gartay marka n aadanow dadkan waxaad sheegtay inay magaalada camireen oo ay degeen oo ay maaragtay dad shaqaalaha ahaayeen hase ahaatee haddii shaqadii ay ka tagaan inay ka guuri karaan magaaladii miyaana jirin kambaniyo ama meherado kale oo ay dadkani shaqooyin ka heli karaan ma way jiraan laakiin kambani sidaa u weyn oo intaas oo dada shaqaalaysiin karaya ayaan jirin meel waa laga yaabaa inay laba qof shaqo ka hesho laakiin meel intaas oo dadu ay mar shaqo ka wada helayaan lacagtaa fiican ee lacagtaa wanaagsanee laga samaynayana laga samaynayo ayaa iska yar waayo qofka xaq wuxuu uleeyahay haddii laga gardaran yahay dee inuu usoo bandhigo maxkamadaha maxkamadda usoo bandhigo si xaqiisii loogu soo dhiciyo
kaasi wuxuu ahaa aadan hurre oo ka mid a odayaasha magaalada green bay ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka isagaa iyo labadii nin ee daahir iyo ibraahim ee ka horreeyeyba waxay iiga warramayeen dad soomaali ah oo sheegay in salaadaha soo tukanina darteed ay shaqadoodii uga tegeen oo kambanigii ay ka shaqaynayeen ka hor joogsaday inay xilligii salaada tukadaan dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu isku dayno inaannu la xidhiidhno shirkaddan eranis balse ay noo suurtogeli weyday marka ugu horreysa ee aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa mahadsanid sahraay haatanna sida ay dhegaystayaashu maqlayaan bal dhinacii su'aantii dabacsanayd iyo maxamed sale baantule
saxabadano robku u ku horo dilaba rogmanayaan saxabadanu robku u ku horo dilaba rogmanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahayo maroodiga awada rafiiqne belnagu mareeye wadiraaligelise naysoeg runeysoeg
codkaasi dabacsana allaha u naxariistay maxamed salebaan tubaac ayaanu idinkaga tegaynaa waa sahre cidliya haarun oo idinleh sidaa iyo subax wanaagsan
madku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola madku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan yihiin usoo rogeeye reeruu ku badan yihiin usoo rogeeye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.